maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka puntland ayaa magaaladaas waxaay ka bilaabeen olole lagula dagaalamayo bilicda liidatay magaalada gaalkacyo iyadoo la gudagalay xili roobaadka maamulka degmada gaalkacyo ayaana qorshahan horkacaya oo ay ku gacansiinayaan maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland ugu horeyn waaxda dowlada hoose ee degmada gaalkacyo iyo iskuduwayaasha wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha gudaha ee puntland ee gobolka mudug ayaa ka hadlay ololaha nadaafadeed waxaa runtii maanta farxad noo ah inaanu daahfurno ololihii bilic soo celinta magaalada gaalkacyo ololahan wuxuu ka kooban yahay afar weji wejiga maanta aan u fadhino waxa weeye inaanu dhammaan magaalada gudaheeda iyo banaankeeda qashinka yaallaa in laga qaado wadooyinka xiran in la furo geedyahuudka magaalada meel kasta ka baxay waa wadooyinkii xiray oo bilic xumada iyo nadaafad xumada keenana runtii in in la jaro wadooyinka magaalada oo runtii aada u aradan in laga shaqeeyo in nadaafadda laga shaqeeyo oo bilicda magaalada lasoo celiyo inay hormuud gaalkacyo u noqoto degmooyinka kale iyo deegaanada ay kaga daydaana insha allahu tacaala waa waa rajaynaynaa gaalkacyo xaafado kala duwan bay ka kooban tahay in xaafadaha kala duwan oo degmada gaalkacyo ay ku tartamaan inay xaafad walba bilicdeeda iyo nadaafadeeda ka ugu dambeyn guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland maxamed cabdirasaaq daacad iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ayaa ka hadlay muhiimadda ololahan waxaa runtii maanta farxad noo ah inaanu daahfurno ololihii bilic soo celinta magaalada gaalkacyo ololahan wuxuu ka kooban yahay afar weji wejiga maanta aan u fadhino waxa weeye inaanu dhammaan magaalada gudaheeda iyo banaankeeda qashinka yaallaa in laga qaado wadooyinka xiran in la furo geedyahuudka magaalada meel kasta ka baxay waa wadooyinkii xiray oo bilic xumada iyo nadaafad xumada keenana runtii in in la jaro wadooyinka magaalada oo runtii aada u aradan in laga shaqeeyo in nadaafadda laga shaqeeyo oo bilicda magaalada lasoo celiyo inay hormuud gaalkacyo u noqoto degmooyinka kale iyo deegaanada ay kaga daydaana insha allahu tacaala waa waa rajaynaynaa gaalkacyo xaafado kala duwan bay ka kooban tahay in xaafadaha kala duwan oo degmada gaalkacyo ay ku tartamaan inay xaafad walba bilicdeeda iyo nadaafadeeda ka shaqayso wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaane
maamulka iyo bulshada degmada gaalkacyo ayaa maalmihii ugu dambeeyey dadaal xoogan ku jiray sidii sare loogu qaadi lahaa bilicda magaalada gaalkacyo